de waa wax laga naxo weeye marka dan ka eegto laakin de waa wax joogto ah oo wadanka soomaaliya khaasatan aan ka dhamaaneyn ilaa loo helo xad dawlad karti leh oo ciidamadeeda ay karti leeyihiin oo wadanka ammaankiisa ilaalisa ilaa la helo wax dhammaanaya tani ma aha taasi waa kow talabaadna waxa weeye al-shabaab dee quwadda ay leeyihiin dad badan baa in muddaaba imika ku sheekaysanayay waa ay dhammaadeen oo waa laga adkaaday oo dhulkii oo dhan baa laga saaray oo waxaasaa lagu sheekaysanayay aniga doodayda waxay ahayd intaan ka ogahay taasi wax badan kama jiraan waayo haddii magaalooyinkii kismaayo oo kale ee ay joogeen laga saaray dhulka badan bay degan yihiin waana dad socodkoogu mobile oo socodkoogu uu badan yahay oo kolba meel u guura marka awood badan bay weli haystaan dee maantana taasaa ka markhaati tahay inay awood awoodoodu ay weli jirto ta saddexaadna waxa weeye ciidamadan shisheeyaha ee wadanka soomaaliya jooga anigu waxaan qabaa laga yaabo dee in dad badani ay ku jiraan oo daacadka ah inay wadan african oo sidan u baaba-ay gacan siiyaan laakiin gunta hoose waxa u taalla waa ciidamo lagu shaqaysanaya aniga sida ii muuqata oo dawladaha soo dirta ay ku shaqaysanayaan oo mushaaro wanaagsan lagu siiyo oo qaarkood guryo wanaagsan ay ka dhisteen dhulkii ay ka yimaadeen burundi iyo ugandana ha ugu horeeyaane marka waxaan islahayn baahida dadka soomaaliya degani ay u qabaan nabadgelyo iyo dawlad adag oo quwad leh oo karti leh oo xalaala iyo ciidamo ajnebi ah oo marka dambe loo haysta inay yihiin dad soo guuray inay meesha ka shaqaystaan sida loo malaynayo shabaab ma aha walaal ma caruurta dagaalka ku dhex jirtay dee rasaastu leefas iyo kuna wax dilaya caruurtaasi waxa weeyaan caruur balanbashay oo xaafadahoogii laga qaatay waayo kuwa in loo naxariisto shaqooyin loo abuuro la hagaajiyo waayo laga soo dulqaado waayo marka waxa weeyaan al-shabaab sida looga guulaysanaya waxa weeyaan iyadoo siyaasad xalaalo oo islaamnimo iyo soomaalinimo ku dhisan la keeno iyo iyadoo adduunyadan le waxbaanu dhisanay african unionka xoreynaya soomaaliya hay taageeraan qaran soomaaliyeed ciidankiisii la yaqaanay oo kale in dib loo dhiso laakiinse inta ruwaayad la isku dhigayo african union baa soomaali xoreynaya waxa weeyaan halaagaasaa lagu jiri doonaa walaal